saxiibadaadu waa dar kula socdo ku sahanahadiyo dar kala ku sirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe
asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo sida maqalka raadiyo haysanaa idin soo gaarayaba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dooda isbuuc ah oo toddobaadkii mar aad ka dhegeysataan raadiyo haysnaay jooba arshabeelaha dhexe soomaaliya waxaana barnaamijkeed la socodsiinaya anigoo timcadde saxiibadaadu waa dar kula socdo ku sahanahadiyo dar kala ku sirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe
marka lagu soo dhawaada barnaamijka dooda isbuuca toddobaadkan ee baha turaale ka noqdo waxaan ku eegeynaa qaybtii labaad aynu kaga hadlaynay sida loo horumarin karo culuumta teknolojiyadda
soomaaliya waxaa dhibaato ba'an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
wax kaga dhegeystayaal fariintintaas aynu kaga gudubno markana ismaaciil waxaa jiro arday badan oo wax ka barata jaamacadaha ku yaala dalka iyo dibaddiisa ma lays dhihi karaa haddii dhallinyaradaas dib ay ugu soo laabtaan magaalada jowhar waxay isbeddel ku samayn karaan bulshada qeybaheeda kala duwan iyagoo adeegsanaya culuumta teknolojiyadda haa way bedeli karaan Ee, haddii hal oo la hela hal mid halkaas mid oo ah inay iyaga isku xirnaadaan waayo maadaama ee, dadka harta waxaa loo kala saaraa classification waxaa lagu sameeyaa marka la joogo educationka waxyaabahay soo barteen marka maadaama iyaga ay isku bah yihiin ee bahdii teknolojiyadda ay yihiin marka hore inay iyaga isku xirnaadaan isku xirnaanshadooda waxaa kasoo dhexbixi karto inay fikrado keenaan ee barnaamijyo sameeyaan barnaamijyadaas oo sameeyeen dartooda waxay kicin kartaa bulshada ay ku dhex nool yihiin taasaa waxay sababaysaa marka in dhallinyaradii kale ay jeclaadaan iyagana ee filligaas barashadiisa ee daneeyaan waxaa dhihi lahaa marka arrinkaas haddii la helo waa waa imaan karaa marka in ee, ay ku dhiirigeliyaan dadka kaleenta laakiin iyaga haddii ee, iska warheynin ee, waxyaabo ee barnaamijyada teknolojiyada iska caabinin ee, wax fikir ee la imaanin sidii le ahaanaysaa oo wax hadda soo kordhaya ma laha waayo qofka wuxuu fiiriyaa qofkan yaa waxaan cilmigan yaa soo bartay markuu arko cilmigan yaa soo bartay cilmigan qofkii soo bartay uu fiirina haddana oo wuxuu ku fiirinaya taxliilin oo ku sameyna Ni- qofkan cilmigan soo bartay wax oo benefit ah ma ka soo saaray fiirinayaan marka muhiimaddu waxay tahay dadka isku bahda ah ee bahda teknolojiyadda ee soo bartay inay iyaga inay samaystaan haddee ay macquul tahay meel ay ku wada xiriiri karaan inay samaystaan wixii fikradan ay isku dhaafsadaan wixii ee, soo saari karaan iyo teknoloji la xiriira haddee noqon lahayd software tusaale ahaan hadda maanta iskuulo waaweynaa ku yaal magaalada jowhar iskuuladaasna ma jiro iskuul hadda website caalamiya leh sidoo kale lama jiro school software database ardaydu waa xareysan tahay oo soo publish gareeya ardayda markii imtixaanka ay galaan ma jiro waxaa ka dareemi kartaa meeshaas marka ee, kala bahsanaanta dadka culuumta technology soo bartay ee magaalada joogo laakiin waxaa jiro database ee wasaaradda waxbarashada u dhibtay ee dhammaan iskuullada ku yaal magaalada haa waa ogahay laakiin tusaale ahaan hadda soo qaano iskuullada xamar ku yaalo way isticmaalaan software iyo google oo iskuulka iskuul kastoo magaciisa ugu qoran yahay isticmaalaan ee database-kooda ugu jiro ee ardayda xataa ee waxay ku leeyihin user iyo id ay ku leeyihin waxay ku username password ay ku leeyihiin way galayaan xilliga imtixaanka way ka eegtaan sida jaamacadahoo kale jaamacadaha hadda softwaradaas way leeyihiin ardayda way la socdaan ee, bortala loo soo geliyaa meeshaasay ka daawadaan ee, resultigooda iyo waxooda meeshay kala socdaan hadda iskuullada waaweyn ee jowhar ma lahan iskuullada qaarkood oo badankooda xamar way leeyihiin marka meeshaas waxaa ka muuqata marka baxda technologiga inay iska warhiinin xitaa meeshaas waxaa laga sameyn karaa il dhaqaala hataa waa laga sameyn karaa haddii la sameeyo kambani soo saaro softwareada haddii noqoleed kuwa waxbarasho haddii noqoleed kuwa ganacsiga hataa ganacsiyada hataa qaar ganacsiyada waaweynaa jiraan magaalada laakiin ma isticmaalaan wax software waa aragtaa badanaa suuqa wuu gubtaa waxaa arkaysaa qofku dhahay diintiidii sanad waa iiga gubatay haddii la heli lahaay software ee isticmaalaan khasaaraha intaas badan ma gaarsii lahayn sababtoo ah wixii oo waxa ahaa maaliyadda ahaa softwareka u gashanaa softwarekana waxa waaye waa database waaye wuxuu wuxuu ku xiran yahay sarfar uu ku xiran yahay meel kastoo yaala haddii lacag ka soo qaata hataa computerka meesha doo kaaga dhex gubto waxaa database kugu jiraan waa la socon kartaa marka xitaa teknolojiyadda waxay ka qayb qaadan kartaa khasaaraha qofka soo gaari lahaa qofka ganacsadaha teknoloji inuu isticmaalo softweerada oo loogu talagal ganacsiga inuu isticmaalo khasaaraha soo gaari lahay xiliyadaas oo dhibaatada dhacdo kale way ka caawinaysaa sidoo kale waxay ka caawinaysaa in businesskiisa uu koror sameeyo tusaale ahaan hadda waxaa jiro caalamka waxay isticmaalaan affiliate programming la isticmaalaan oo digital ah marka qofka kulama oo teknolojiyadda aad u isticmaalo kulama wixiisa meelo badan ay gaaraan ay noqonaysaa marka dhanka oo ganacsiga xitaa aaday muhiimay u tahay software hadda magaalada oo lasoo saara ma jiro marka bahda teknolojiyadda waxaa dhihi lahaa marka isku xirnaan ha sameeyaan isku xirnaan ha sameeyaan iyagana ha ka faa'iidaystaanoo business ha ka samaystaano bulshadoodana ha ugu faa'iideeyaanoo kor ha usoo qaadaan fikirka iyo waxyaabaha ay ka qabaan teknolojiyadda intaas ku koogaa waa tahay aada amadsan tahay aqoyaan ismaaciil markaana ustaad yuusuf maxay tahay muhiimadda ay leedahay maxay tahay muhiimadda maxay muhiim ah ay u leedahay bulshada in ay adeegsadaan teknolojiyadda bulshada muhiimad aad yad weynay u leedahay teknolojiyadda inay adeegsadaan sidaa hore ugu soo dhawaajiyey caalamkaan ku jirno waa caalam teknolojiyadeed waaye bulshadana maanta teknolojiyadda waxay u leedahay muhiimad aad iyo aad u balaaran waxaa ka mid ah hadda tusaalahaan reeraha haddii aan kasoo qaadno ayagoo gurigooda joogo ayaa waxay dalba karaan cuntada noocay ayaga markaas u baahan yihiin haddii markaas ay jecel yihiin dalabaad inay sameeyaan kaba soo qaad tusaale ahaan maqaayadaha magaalada ku yaalo haddii inta loo sameeyo hal website oo lasu geeyo kadibna qof walbo maqaayadoo xiiseya ani waxaan jeclaha maqaayadaas inaan wax ka cuno marqmaal ad waxaa jeceshahay maqaayada weerax inaa ka cunto qof kale wuxuu jecelyaha maqaayad maqsuud inuu ka cuno maqaayado badana magaalada ku yaalo in kaloo kasii badan oo soo koobi karin marka maqaayadahaasoo dhan haddii lasugu keeno hal website kadibna bulshada la dhaho sameeya dalabaad online ah qofka macluumaadkiisa haddii uu soo dirsado tusaalahaan uu dhaho dalab uu qabsado dalabkiisii gurigiisa loogu keeno asigoo aan bixin waa waxyaabaha maaragta muhiimadda ay u leedahay waaye dadka waxaa kaloo jirto muhiimad ay u leedahay in dadka ay teknolojiyadda isticmaalaan in online-ka ay ka baran karaan ama ay ka daraaseyn karaan culumta qeybaheeda kala duwan oo nooc kasta iskugu jirto weliba iyadoo farii ah inay dhex taalo internetka ama waxaa hadda sheyga teknolojiyadda ugu weyn ee la isticmaalo waa internetka oo caalamkao dhan hadda isku xiraya internetkaas wuxuu suurageliyey in shaksi shaksi loo xiriiro gruub gruub loo xiriiro loo xiriiro tiam loo xiriiro marka daldal in loo xiriiro marka teknolojiyadda muhiimadeeda ma ahan halkan wax lagu soo koobi karo runtii haddii aan ku daro qodob kaloo aad iyo aad u muhiimsan waxaa ka mid ah waxbarashada hadda loo yaqaan jaamacadaha ay bixiyaan distance learning oo aniga hadeer aan ablay gareeyey waxaan wax ka bartaa jaamacad ku taalo dalkaas bangaladesh aan wax ka bartaa weliba anigoo soomaali joogo waxa ii suurageliyey teknolojiyadda ii suuragelisay marka teknolojiyadda runtii muhiimad fara badan ay leedahay dadka waxaa kaloo ka mid ah intaanan ka bixin qodobkan muhiimadda teknolojiyadda ay u leedahay dadka ama datyuga guud ahaan internetka weliba xaggiisa mobilkan aan isticmaalayno markii hore waxaa jiri jirtay taleefonka dhaataa lagu shubanaayo dhaatada bay dhumi jirtay waxyar dee taleefonka hadduu kaa dhumo hadduu kaa halaabo dhaatada bay dhumaysaa hadda taleefonkaaga hadduu halaabo hadduu kaa dhaco hadduu gubto just gmailkaada waxaa ku xiranaysaa mobilka kaloo soo gadanaysid waxaa leedahay ii sameeye restore ii sameeye daatadaydii hore ii soo celi automatic daatadaadii kuusoo noqonaysaa waa haddii hore aa u samey jirtay backup marka backupka wuxuu ka mid ah waxyaabaha dadka runtii ay sa- maaragtay ee waayahan dambe ay aad ay u jecel yihiin qof walba mobilkiis wuxuu ku leeyahay gmailka waxaan rabaa backup inaan u sameysto ee, whatsappka backup inaan u sameysto Een, meel kasta backup uu leeyahay xogtii micnaha dib ayuu u kaydinayaa marka muhiimadda teknolojiyadda ay u leedahay dadyowga ee, khaasatan ee, dhalinyarada waa wax tirabeel ah
waa tahay ustaadka aad ayuu mahadsan yahay markana ee, aqoon-yahan ismaaciil ugu dambeyn fariinta aad u jeedinayso ee dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada dhalinyarada ku nool magaalada jowhar okay wareen waxaa dhihi lahaa ee, kusoo buraaruga harta caalamka maanta wuxuu guuraa caalam digital uu guuraa ee, ee, dunidoo dhan waxay u socotaa wada digital sida aa ogtihiinba ee, waxaana muhiim ah digitalka meeshuu aado in lala aado ee, mar waxaa soo waxaa lasoo joogi jiray ee, oo iska koobnaa dadka communicationkada u koobnaa hadda maanta wuu baahay aada uu baahay waxaa arkaysaa caalamka oo dhan telefonka inuu kugu dhex jiro marka ee, taladaas ilaha waxaa waaye hataa baranaysa xitaa filliyada kale ha baranayso muhiimaddu waa xitaa teknolojiyada inaa concept fiican ka haysato waayo haddaa barata caafimaad maanta teknolojiyad kama maarmatid waayo waxaa mashiinaha wax ku qaadaysaa dhiig mashiinaha wax ku baaraysaa qalab iskaanaa jiro waxaasoo dhanna technology guba- ee ay ku saabsan yihiin ay ku shaqeeyaan marka haddaa fildiyo kale xataa baranaysid teknolojiyada qasab waa mar walba in barto marka waxaan kula talin lahaa marka dhalinyarada teknolojiyadan inay ee, ka seexan ee, iyadana ilgooni u fiiriyaan qofkii fildi kala daneynayno inuu bartona oo barto teknolojiisna adii advanced haddaadan baran karin basic inaaga barto muhiim waa noloshana way way ku xiran tahay waxaa la gaari doonaa xilli haddaa dhakhtarnimo barato xitaa aan technology aqaanin ee jiri waxaa dhici waxaa dhici doonta in wax ku shaqaalaysiyaa waay doonto maanta waxaa jiro dhakhaatiir oo iyagoo waddan joogo waddan kalenta uh, operation ka fuliyo iyagoo isticmaalaya robots robotkana wuxuu ku shaqeeyaa technology haddaa cilmigii dhakhtarka aa aqoonin ma samey kartid haddaadan aqoon cilmigii technologyna ma samey kartid Waa- so waxaa ku qasban tahay marka cilmigii technologyna inaad taqaanid cilmiga caafimaad inaad taqaanid marka haddaa baranaysa xitaa caafimaad oo ku qasbantaha technology inaa wax ka baranid haddaa baranaysid business iyo howlahaada kale haddaa baranaysidne waa ku qasbantaha technology inaa wax ka fahansantahay xitaa nolol maalmeedkaa xitaa markaa bursanaysid technology haddaadan fahansaneen waayo eh, qorshahaas sida adiga uu tala gashan kuu fulaayo marka technolojiyada waxay fududeyn- waxay fududeysa- waxay fududeynaysaa waxyaabaha aad doonaysid inaa heerka gaartid ay ku fududeynaysaa marka waxaan dhihi lahaa kusoo buraaruga ee teknolojiyada ee teknolojiyada hala barto dadka qaar waxay ka aaminsan yihiinba teknolojiyada inay ahayn wax fiican dada waxaa arkaysaa ee computer science aa soo barta haddaa maanta dhahdo fili fiican ma soo barano ku dhaha ama it aa soo barta dhahda so wuxuu aaminsan yahay ase ee, waxyaabahan kale filiyadan kale ee la baranaayo inay ka fiican yihiin uu aaminsan yahay ma fahansano tiknolojiyadu inay waxaan fildi kastoo la barto inay hooyo u tahay waayo sababtay hooyo u tahayna waxaa waaye fildigaa soo baratay la-aanta technology ma isticmaali kartid marka muhiimay tahay teknolojiya in diirad la saaro ee, si fiican loo feejignaado sidoo kale dhalinyarada waxaa kula dardaarmaa ee, social media inay iska yareeyaan sababtoo ah qofku markuu dhalinyar yahay oo wax baranayo social mediana oo aad u isticmaal social media arta muhiimad u fiican uu leeyahay waxaana uu leeyahay saameyntiisna wabta haddaa ka faa'iideysanaysid dhanka waxbarashahaan uu faa'iideysanaysa uu fiican yahay haddaadan ka faa'iideysanaynin wuxuu sameynayaa social media aa dhabtooda kugu noqonaa waa la qabsanay Ee, waxaa arkaysaa daqiiqad kasta oo adoo telefoonka ku dhegan waxaan luusgareynaysaa marka targetkaagii inaa wax barato inaa howl qabsato Aa, maanta waxaa jiro ee, annaga alxamdulilah soomaliland anaa waaga badbaadnaa laakiin dunida kale waxaa jiro china hadda mar dhow ku ah- ku arkayay qoysas dhan oo ciyaalkooda inta wadi oo waxay geeyeen meel boodhiyay geeyeen sababtay u geeyeen waxay ahayd telefoonkai kari waayeen isticmaalka social media maalin kasta wuu ku dhex jiraa game uu ciyaaraha tiktok uu ku dhex jiraa video loo daawanaa oo wax faa'iido lahayn marka markii maaraka waayeen waxay sameeyeen intay wadeen ciyaalka dhan iyo buudhigeen markaasa video laga soo duuba ciyaalka oo qeylinaya Waa- sababta uu qeylinayana waxay tahay telefoonka laga qaadgeliyay marka waxaan dhihi lahaa eh, isticmaalka social media iska yareeya dhanka tiknolojiyada eh, barashadeeda iyo isticmaalkeedana usoo jeesta waa mahadsantiin
aadaan wasan tahay qoyaan ismaaciil markaana ugu dambeyn eh, ustaad yuusuf fariintaada aad la wadaagayso dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada ku nool magaalada jowhar arinta ugu dambeyn aan la wadaagaya dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan gal- dhalinyarada degmada jowhar Een, waxaan leeyahay teknolojiyadda waa hooskaaga waaye maanta Een, hooskaagane waxawaaye meelow kaaga harama marka een, haddii aad iska indha tirtaan iyo haddii aad usoo jeesataanba teknolojiyadda runtii waa shay eh, lagama maarmaan ah shalay haddii la dhihi jiray eh, culumta sayniska maaragtay waxay noqotay eh, muhiim ah laga maarmaan ah maanta teknolojiyada waxay noqotay ama cilmiga teknolojiyada wuxuu noqday cilmi maaragtay eh, aad iyo aad muhiim u ah caalamkana lagu tartamayo marka dhalinyaroy noqda een, dad mar walba eh, u soo jeesta inay maaragtay sameeyaan research badan inay mustaqbalkooda dambe ay noqdaan dad la imaado xirfad cilmiyeysan oo wax ku ool ah in lagu dhihi karo programkan waxaa sameeyey eh, engineer hebel ayaa sameeyey Eh, program hebel waxaa ka qayb qaatay sameyntiisa engineer hebel ayaa ka qayb qaatay Eh, aalad hebel eh, waxaa ka mid ahaa tiimka shaqsi hebel ah ka mid ahaa inaa maaragta aada reebto magac wanaagsan Eh, waxaadna ku gaari kartaa inaad badiso macluumaad badan inaad ka raadiso Eh, internetka maanta waa free waxbarashadii maanta ma la dhahaayo ma la heli karo meel kasta waxbarashadu way taalaa Een, eh, maaragtay waxaad ku baran kartaa qaab online ah waxaad u baran kartaa qaab offline ah u baran kartaa adigoo goobta toos u apply garaynayo Een, marka dhammaan macalimiinta eh, bixinaysa cilmiga teknolojiyadane waxaan ugula dardaarmayaa inay maaragtay dhalinyarada ay tusaan macaanida ay leedahay teknolojiyadda uga sheekeeyaan faa'iidadeeda uga sheekeeyaan een, waxqabadka wanaagsan ee ay leedahay isbedelada maanta adduunka ee ay u sababaysa teknolojiyadda Ee, marka intaas haddii la helo waxaa umalaynaa wax- ee, dhalinyarada inay markaas ay ogaanayaan muhiimada ay u leedahay ee, teknolojiyadda marka ee, dhalinyarada waxaan ula dardaarmayaa inay ka faa'iideystaan macalimiinta bixisa cilmiga teknolojiyadda ayagana ay si qaas ah u raadiyaan meel walba markaas ay ka baran karaan guud ahaan barnaamijka dabada oo aad ka dhegeysanaysa raadiyo heesanaha jowbar shabeellaha dhexe soomaaliya waa naginta intaa barnaamij caynkan kula kulmi intaa barnaamij caynkan oo kale aan kulmi doono sidaa iyo ammaana alla
saxiibadaad waa dar kula socdo suusan ahaadiyo daarkala ku siirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe saxiibadaadu waa dar kula socdo ku sahanahadiyo darkala ku sirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe